munaasabadla kasagoo tahay arday walka baratay kookumada iskuullada kaala xerada kahortaga ifo ee ihya oo dee walbarasho jaamadeed ku xili dalka maraykanka iyo lakagoobadii harunta iskuulka iyo walkabaradan ardaydan munaasabaddii waliba ku qeyb galay maamulka xerada ifo maamulka iskuulka waalidiin bahda walbarashada deegaanka dhadhaab arday iyo mas-uuliyiin kalea hormuudka iskuulka ihya iyo madaga iskuulka sare ee maalin cali mukhtaar iyo marka hore ku hadlay munaasabadda lakasagoo tahay ardayda kuwo kale waxaa jiraan turkiga loo qaaday kuwana hadda waxaa loo wadaa america marka aada iyo aad ayaan ilaahay oogu mahadinayaa marka labaad waxaan mahad u celinayaa ardadaas macallimiinta juhdiga ku bixiyey ee uu ugu weynyahay manajerka macalin cali mukhtaar inaad wuxuu ka kooban yahay iskuul hoose dhexe iskuul sare junior iyo qeyb ka mid a taxfiidka waxaa kaloo jirtaa qeyb loogu talagalay in ilmaha ugamaha in wax lagu baro maanta aad iyo aad baan faraxsan nahay sababtoo ah waxaan suguutinahaynaa qeybtii saddexaad ee ka waxbaratay iskuulka exya waana qeybtii koowaad oo deeq waxbarasho ka heshay dhanka maraykanka aad iyo aad aan ugu faraxsan nahay sidoo kale ku qaybgalyaalka munaasabadana bogaadiyay dadaalkii usuubin ardaydan yoona kaboori inio sii lama jibaaraan dadaasho ilaahay ha ku safar nabad nabad qaba ha uga dhigo kuwii dadaala ee dalkooda soo xasuusta ee qaxootiga soo xasuusta ee iskuulkooda soo xasuustana ilaahay ha ka dhigo sife ilaahay subxaana wa tacala meesha wax loo joogo wax kalama qaxootiga maarata wax loo imaado wax kalama qaxootiga waxaa lagala tegaya waxaa waxbarashada bes wax kaloo laga tegaya magacaada qaxooti ma dhaafayo sagaashan iyo kooga ninkii imaaday iyo maanta ninkii jooga wuxuu yahay qaxooti unbuye wuxuu dhaafilaahay waxaa dadka ayaga waxay u imaadeen waxaa maqsadka loo imaaday meeshaan loo taagan yahay waxaa waaye waxbarasho inaa laga hela marka waxbarashada ayada maarata walaalayaal waxaa rabaa inaa lasii laaloola dhinihii kalehana kumada ardayda deeqda walbarasho jaamadeedka ku heli dalka maraykanka iyo weliba iyo ku hadlayna dareensho keedin magacey waxaa la xaawa axmed xasan waxaan wax ka dhameeyey oon waxbarashada ka bogeey sanadkii labada kun iyo labaatan labadii iskuulka exya secondary school maantana dareenkeyga walahi lama soo koobi karo waayo waxaan deeq waxbarasho ka helay wadanka maraykanka insha alla mar dhowna waan bixi rabaa dareenkeyga maanta aada buu u sareeyaa aada baan faraxsanahay alxamdulilah deeq waxbarasho ayaan helay markaan bogeeyay secondariga kabacdi insha allah mar dhowna waxaa aadi doonaa wadanka ameerika magacayga waa ruweydo khaliifa aadan iskuulka waxaa ka dhameeyey exya high school maanta waxaa ku faraxsanahay ardaydii ka heshay jaamacadaha inaan mid kamid noqdo gareedkeygana waa b plus waxaa kaloo aada ugu macadcelinaya hooyadee macaan oo maanta garabkeey joogto oo haddee ayada ahaan lahayn maanta heerka aan soo gaaray aada iyo aada hooy macaan u faraxsan tahay abaalkaaga waxaa ku gudo ma aqaano waxaa kaloo u mahadcelinayaa iskuulka director shariikh sheekh cabdiin iyo waxaa kaloo u mahadcelinayaa manager iskuul wallaahi dareenkii inta laguma soo koobi karo maanta zaa-id aan faraxsanahay inay soo dhawaato maalmaha aan baxirahay marka markaan maraykanka tagana insha allah waxaan rajeynaya inaan noqdo architecture gudoomiyaha xerada qaxootiga ifo maxamed abdi oo dhinishay ku hadli munaasabadeena bogaadi ardaydan deeqdo walbarasho jaamadeed ku heli dalka maraykanka marka dhallinyarta hortayda fadhido ee la midka ah iyaka ee maaragtay dhiganahayo iskuullada ama mad soo dhigtay oo maaragtay fursaddan oo kale hadda rajaynaho oo helay waxaan is leeyahay nin walba waxay ku xidhan tahay dadaalkaada iyo juhdigaada aada bixiso iyo sida aad oola macaamisho macallimiintaadii iyo iskuulkaada maaragtay maamulihiisa iyo mulkiilihiisa iyo dadka ka shaqaynaya marka waxaan is leeyahay nin walba ha dadaalo juhdi badan ha geliyo waxbarashada